Tani waa shabakada warbaahinta ee Dailynewscom waxay idiin soo tebinaysaa war xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh xaadan ayaa kula kulmay magaalada garowe ee caasimadda puntland dadka ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya ku dhaqan magaalada garowe ee caasimadda puntland kuwaas oo leh ganacsiyada ugu waaweyn ee magaalada garowe ku yaala shariif xasan sheekh xaadan ayaa ku booriyey dadkii kala duwanaa ee la kulma inay ka shaqeeyaan ammaanka maadaama puntland ay ka heleen ammaan shaqo iyo waxbarasho waxaana uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay arrimaha ku aadan nabadgelyada iyo sidii loo wada ilaalin lahaa daris wanaagga iyo soo dhoweynta waxaana uu sheegay in loo baahan yahay inaysan ka abaaldhicin dowladda puntland islamarkaana abaalkii loo galay ay u gudaan dadka ay deegaan ahaan soo gaareen waxa uu sheegay inay ku faraxsan yahay inuu maanta arko jaaliyintan leeg oo ku dhaqan deegaanada puntland kuwaasoo haysta ganacsiyada ugu waaweyn ee dalka iyo weliba sidoo kale arrimaha kale ee ku aadan guud ahaanba horumarinta oo uu sheegay in loo baahan inay ka qayb qaataan madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan intuu khudbadda waday waxa uu xooga ku saaray la dagaalanka kooxda shacab waxaana uu sheegay in looga baahan yahay dadka ka soo jeeda goboladaasi inay u diyaar garoobaan sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen xoreynta goboladaas oo iminka meelo badan oo ka mid ah ay gacanta ku hayaan shacab waxaana uu sheegay in loo baahan yahay oo kale in gargaar la siiyo maamulkiisa gacneed oo taageero maaliyadeed ay ka mid tahay si buu yidhi looga guulaysto howlaha badan ee horyaalla muddada yar ee loo qabtay shariif xasan sheekh aadan waxa uu ku dheeraaday qorshayaasha mustaqbalka dhow waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la taageero qaar ka mid a dadweynihii kala duwana oo ay ka mid ahay duqowda dhaqanka ee dadka ka soo jeeda gobolada baa iyo bakool iyo shabeellada hoose ee ku dhaqan deegaanada puntland ayaa sheegay inay ammaan badan ka sheegteen deegaanada puntland waxayna sheegeen wax badan loo qabtay iyagoo ku ammaanay dowladda puntlandna in aysan kala saarsaarin shacabka puntland laakiin waxay sheegeen in dadka dambiilayaasha inta badan ay magaca huwiyaan dadka ka soo jeeda goboladaas waxaanay sheegeen inay ku tala jiraan sidii ay dadka isaga qaban lahaayeen waxayna ku ballan qaadeen in shaqayn dhow ay la samayn doonaan guud ahaanba dowladda puntland waxayna sheegeen oo kale inay ka codsanayaan dambe xuquuqaha ay u baahan yihiin iyagoo ku baaqay feejignaan dheeraadana ballan qaada inay ka qabi doonaan xaaladaha ammaanka kulankan ayaa qaybka kule xasan uu maalmihii u dambeeyey ilaa shalay kula lahaa magaalada garowe xubno ka mid a dadka ka soo jeeda gobolada baa iyo bakool ee ku dhaqan deegaanada puntland